horta waxaan u arkaa ninkaas waa nin fiican weeye balse guddanteeda wax kastuu yahaaba waxyaaba badan oo go-aan deg deg ayuu yaqaanaa fudayd ah qofka dowladnimada ama madaxtinimada ama maanta ra-iisul wasaarnimo ha ahaato waxay u baahan tahay miisaaniyad waxay u baahan tahay la tashi marka ninkan waa nin aada u fudayd badan oo maaragtay aan go-aankiisa go-aankii uu gaarayo marka go-aan qaadashadiisuna ay dhow tahay ka noqoshadiisuna ay dhow tahay marka haddaan musharaxnimadiisa ma arko inuu dal maaragtay iyo dad iyo ummadda mujtamaca inuu hogaamin karaanu hadda malayn maayo laakiin ninku waa nin wanaagsan waa nin soomaaliya waa nin muwaadina waa nin aqoon-yahana laakiin waxaa dhaha maarata arrintiisa o dhan dhaafsanaysa fudayd